bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeenimo arbaca oo ay khamiis soo gelayso taariikhdu ay ku haastaysan tahay kow iyo labaatanka bisha juun sanadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda soomaaliya ayaa maanta u duulisay boqortooyada sacuudi carabiya afar iyo toban dhaawac oo ka mid ah dadkii waxyeelada ay kasoo gaareen qaraxyo iyo sidoo kale rasaas gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka hor bisha barakaysan ee ramadaan dadkan ayaa qaarkood waxaa ka mid ahaa kuwo waxyeelo ay soo gaartay maalinuu kadib xilligii doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo sideedii februari lagu doortay magaalada muqdisho iyadoona dadkaasi ay dhibanayaal u ahaayeen dhaawacyo doctor maxamed yuusuf agaasimaha isbitaalka madiina oo qayb ka ahaa guddi qiimeynayay dhaawacyadan oo ay dowladda u xil saartay ayaa ka war dhaawacyada maanta la qaadayo iyo tiradooda
bukaano oo aan markii aan baaritaano ku soo binnay oo aan aragnay kulligooda say u badan yihiin horta waa qarax iyo xabad aana dalka lagu daaweyn karin nasiib dadkii waa soo aruurinay mudday isbitaalka jiifeen maanta waa la qaadaa waxaa loo qaadayaa dowladda dalka sacuudiga sacuudi arabiya loo qaadayaa waa la soo daaweynaa arrintaasito waxaa waaye arrin oo aan ku faraxsannahay bukaanadii in la qaado oo la daaweeyo tirada maanta la qaadayo waxaa waaye afar iyo toban qof waay dumar oo dhan waxaa ku jirto hal gabar hal islaam baa ku jirto oo dhaawac xun madaxa ka gaaray inta kale waa rag badidooda isbitaalka madiina waaye intaana ka ahayn saddex bukaan oo isbitaalka digfar laga keenay inta kale waa isbitaal madiina kaysanaya hal qafaa difowhaa kaysana inta kale waxaa waaye isbitaalka madiina waaye kasako tiradan afar iyo tobanka ah ee maanta ay dowladda soomaaliya u qaatay gargaar caafimaad inay ka helaan dalka dibaddiisa ayaa haddana waxaa jira tiro kale oo ayagu dhibanayaal ku ah magaalada muqdisho kuwaasoo waxyeelo ay ka soo gaartay qaraxyo iyo sidoo kale weeraro ka dhacay gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxayna ka sugayaan dowladda soomaaliya si la mid a kuwan in ayaguna ay helaan gargaar caafimaad oo dalka dibaddiisa ah maadaama horey dhakhaatiirta dalka ay u sheegeen inaan waxba looga qaban karin gudaha magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxay magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka fulisay xukuno kala duwan oo isugu jira dil iyo sidoo kale xabsi daa-in maxkamadda ciidamada qalabka sidaha ayaa xukun dil ah ku riday maxamed aadan cali barow oo lix iyo tobankii bishii juun ee sanad sanadkan ku masjid ku yaala magaalada baydhabo ku dhex dilay allahuna rayste sheekh maxamed madeer oo xilligaasi tukanayay salaada taraawiixda sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sidaha ayaa labo nin oo xilligaasi la socday ninkan dilka geystay waxa ay iyaguna ku xukuntay xabsi daa-in maadaama ay gacan ka geysteen goobta xukunkan uu ka dhacayay waxaa ku sugnaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaanle sare xasan cali shuute iyo sidoo kale mas-uuliyiin kaloo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda darajada koowanka dilka ah iyo sidoo kasiga labada nin ee qeybta ka ahaa kooxdii maanta magaaladaasi lagu fuliyey waa lagu xukumay dilka iyo xabsigaasi halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta shir guddoomiyey shirka guud ee maamulka gobolka banaadir kaasoo ay ka dhacaya aqalka dowladda hoose halkaasuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maanta gaaray kulankan ayaa looga hadlayay ammaanka caasimadda waxaana goobta joogay guud ahaanba maamulka gobolka banaadir ilaa heer degmo waxaana kulankan u ahaa mid albaabada ay u xirnaayeen gudoomiyaha gobolka banaadir taabit cabdi maxamed ayaa kulanka ka jeediyey warbixinta ku saabsan xaalada guud ee gobolka waxaana kulanta uu soconayay la isku soo qaaday ammaanka magaalada muqdisho ra-isul wasaare xasan cali kheyre ayaa ku wargeliyey guddoomiyaasha degmooyinka in looga baahan yahay in ay mas-uuliyad iska saaraan la xisaabtami doono nabadgelyada degmadiisa sidoo kale waxa uu kulanka waxaa kulanka looga hadlay u diyaargarowga maalinta iyo nadaafada iyo sidoo kale bilicda suucimada muqdisho ra-iisul wasaare xasan cali kayre ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu si isdabajoog ah u kormeerayay goobo dhowr ah oo ka mida gobolka banaadir gaar ahaan wasaaradaha iyadoo haatan kormeerkiisa uu qeyb ka yahay gobolka banaadir golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa waxa ay ugu baaqeen in la dejiyo xiisada ka dhex xaluulsan wadamada eletereya iyo jabuuti oo la rumaysan yahay in muran sohdimeed uu haatan ka dhexeeya labada wadan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si deg deg ah ku yeeshay kulan looga hadlayay dejinta xiisada haatan ka dhexaloogsan jabuuti iyo elitereya kadib markii uu midowda africa kusoo gudbiyey warbixintii warbixin cabasho ah oo ka timid jabuuti jabuuti ayaa ku eedeysay ciidamada elitereya in ay la wareegeen dhulka buuraha ee dumari maalin kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii nabad ilaalinta ah ee ka socday dalka qatar kuwaasi oo labada kun iyo tobankii halkaasi gaaray golaha ammaanka ayaa dhegaystay warbixin uu soo gudbiyey midowda afrika oo ku saabsan xiisada sii kordhaysa ee labada dal u dhexaysa waxa uuna ku baaqay in wax laga qabto arrinta muranka ee haatan labada dal ka dhexaysa waxaana la filayaa maalmaha soo aadan in war uu ka soo yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobey kaasoo ku aadan mid wax looga qabanayo xiisada labada dal ka dhexaysa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa hambalyo waxa uu diray ninkaa loo magacaabay dhexal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya maxamed bin salmaan kaasi oo noqonaya ninka sugi doono dhaxalka boqortooyada boqorka sacuudi carabiya boqor salmaan bin cabdulcasiis ayaa wiilkiisa u magacaabay inuu noqdo dhaxal sugaha isagoo ka qaaday wiilkii walaalkiis ee dhaxal sugaha ahaa fariin uu qoray afka carabiga waa fariin uu ku qoray afka carabiga ayaa lagu soo ayaa lasoo dhigay bartiisa twitterka ee villa soomaaliya waxaana madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ugu hambaliyeeyey dhaxal sugaha sacuudi carabi waa boqortooyada sacuudi carabiya maxamed bin salmaan kaas ugu hambaliyeeyey sugidda dhaxalka waddankaasi waxa uu hambaliyeynaynaa wiilka amiirka waa wiilka amiirka maxamed bin salmaan oo uu adeegaha labada xaram ayaa lagu yiray warka qoraalka ee lasoo dhigay barta twitter-ka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ugu dambeynna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa si adag kaga jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ka uu ku aadanaa maqaamka magaalada muqdisho xildhibaan cabduqaadir carabow ibraahim oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa si kulul ugu jawaabay hadal ka soo yeeray wasiir yariisow kaa oo ku aadan hadal uu ka sheegay maqaamka muqdisho war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa facebook ah ayuu wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka wasiirka warfaafinta ee uu ku sheegay inuu yahay mid gaf ku ah si ula kacan ah loo sheegay hadalka ku aadan reer banaadir xildhibaan carabo ayaa difaacay dadaalka loogu jiro maqaamka raadintiisa waa maqaamka magaalada muqdisho oo ay dafireen xubnihii ka horreeyay dowladda soomaaliya wasiir yariisow ayaa fariin uu sheegay waxa uu sheegay inay tahay arrintaasi mid ka badbadisa dana gaarana laga leeyahay sidaa uu horey kaga dhawaajiyey warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan fiidnimadan caawa waa naga intaa anigoo saaxiibkiina miin ayaan idiin akrinaya warka intaynu mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh